bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wanaagsan khiyaartana dhegaysataay meelaad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkiisa hanka raadiyaha waa hagaaq dhegaystayaal sahanka raadiyaha maalin walba hadda oo kalaad rediyo muqdisho ka dhegaysataan marka laga yimaado maalinta jimcaha ah maantana waa isniin dhegaystayaal taariikhduna waxay ku beegan tahay maantay soddonka bisha sebtembar oo ah bisha sagaalaad ee sanadka laba kun iyo sagaaliyo toban waa maalintii u dambeysay ee bisha sebtembar dhinaca kalena maanta waa labada bisha safar oo ah iyana bisha labaad ee sanadka hijiriyada islaamka kun afar boqol iyo koob iyo afartan khiyaaray qodobada aannu barnaamijka ku soo qaadi doonno hadduu alle idmo waxaa ka mid noqon doona maamulka degmada buloberde oo faahfaahin ka bixiyey xaaladda nololeed iyo tan amni ee buloberte gudaheeda iyo weliba howlgallo ka dhan ahaa kooxaha nabaddiidka ah oo ka soconaya waddooyinka soo gala buloberde barnaamijka sidoo kale waxaannu ku soo qaadi doonnaa xaaladda beerleyda gobolka shabeellada dhexe iyo diyaargarow ay ugu jiraan kobcinta wax soo saarka gaar ahaan xilliga dayrta oo ay u diyaargaroobayaan barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonnaa caqabada ay sheegeen inay haystaan iyo sida hadda ay u diyaargaroobayaan waxaa kaloo barnaamijka aanu ku soo qaadi doonnaa oo aanu idiin soo gudbin doonnaa barnaamijkii isxilqaan ee lagu dhiseeyey goobaha danta guud ama dhismayaashii danta guud ee dalka oo uu horey ugu dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay xukuumadda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed iskaashanayada hirgelinayeen ayaa isna soconaya wareeggii siddeedaad ayaa hadda markaasi meel wanaagsan maraya barnaamijka ayaan idinku soo gudbin doonnaa maantay halkii ay wax marayaan iyo maanta wasaaradda ka shaqaynaysa waxaa kaloo barnaamijka aanu idinkugu soo gudbin doonaa madaxweynaha koonfur galbeed oo isna shacabka reer koonfur galbeed kala hadlay sidii ay uga shaqayn lahaayeen amniga si horumar loo gaaro waxa uu sheegay amnigu inuu muhiim u yahay horumarka iyo noloshaba barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa arrintaasi waxaa kaloo aad maqli doontaan dhegaystayaal xubno ka tirsan golayaasha dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo iyaguna markaasi shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho oo ka hadlay sidii markaasi loo caawini lahaa dadka ay abaartu ku saamaysay deegaanno hoos yimaada gobolka waxaa weeyaan gedo barnaamijka ayaad iyana ku maqli doontaan xildhibaannadaasi iyo mas-uuliyiintaasi ka tirsan golayaasha dowladda ee iyagu ka hadlaya dhibaatooyinka haysta shacabka reer gedo oo in badan oo ka mid ah tuulooyin hoos yimaada gobolkaasi ay abaaro ba'ani ku dhifteen biila'aan xooggadna laga soo sheegayo waxaa kaloo barnaamijka aanu idinkugu soo gubin doonnaa khiyaarey xubnihii joogtada ahaa ee barnaamijka aad ku maqlan jirteen qaybaha dambe waa xubintii wararkii ciyaaraha kuwoodii u dambeeyey iyo sidoo kale xubintii wararka caalamka barnaamijka inta uu aanu ku guda jirno oo hawada ku jiro dhegaystayaal muddada saacadda ay soo socota haddaba waxay soo kordhaa ayaad iyana maqli doontaan waxaa soo saartay qiliijaqaali xasan cabdi waxaana farsamaynaysa sawda cabdinuur anna waa idinla socodsiin ee ku soo dhowaada marka hole barnaamijkii sahanka rediyowga
gaarsiiya gaarisiiyo xariirtee soomaalidan ku kala xayan ku kala xayan shanta xerana weetalo yaa kala xaseeyo xayndaab ku kala xidhay xayndaab xamar iyo hargeysa iyo xudunta jigjiga iyo xeebaha jabuutiya gaarisiiyo xariirtee soomaalidan ku kala xayan ku kala xayan shanta xerana weetalo yaa kala xaseeyo xayndaab ku kala xidhay ku kala xidhay Hoy Soomaali waynay Hoy Soomaali waynay Hoy Soomaali waynay Obeeyo eleha Obeeyo eleha Obeeyo eleha Arshishna qoshadayda Soomaalidan la kala xaaday in badowlad lagu xidhay ee xeer wadaag iyo xidhiirhkay lahaayeen xaqeedii la kala jaray ayaanan igu ka xumahay ka xumahay xarshishna qoshadayda soomaalidan la kala xaaday in badowlad lagu xidhay ee xeer wadaag iyo xidhiidhkay lahaayeen xaqiiqdii la kala jaray ayaan anigu ka xumahay ka xumahay caasha lilaahi ee xigsinayno maaliyo biya dowlad xoog badan xaqiiqdii sugaysa xaasha lilaahi ee xigsinayno maaliyo miyaa dowlad xoog badan xaqiiqdii sugaysa xiljeceleey soomalaay xiljeceleey xagashiyo boqnaha iyo xididada iskooyay mareegteeda xidhatooy xaqiraada badan iyo xiqdiga ku loogaye xusuustaada dib u eeg hormar xawli socodiyo xilli siday lahaydi xasilooni iyo nabad rabbo xama ku soo celi ku soo celi xaakimadiga weye hormar xawli socodiyo xilli siday lahaydi xasilooni iyo nabad rabbo xama ku soo celi ku soo celi xaakimadiga weye xamar xoola darashaay xaruntii baweyntaay xiisadiyo dhibaatada xamar xoola darashaay
waa hagaag sheeg dhegaystayaal heeskaasi waxa uu furtaan uu ahaa barnaamijka sahanka raadiyaha oo aad radio muqdisho ka dhegaysanaysaan dhegaystayaal qaybii hore ee barnaamijka ayaanu gudagali doonaa iyo markan haddii aynu ku bilowno Eh, maamulka degmada buloburte ayaa iyagu waxay ka hadleen howlo la xiriirsan dhan- dhinaca nolosha dadweynaha reer buloburte iyo weliba ammaanka waxaana jiray markaasi howlgallo ka dhana kooxaha nabadiidka oo wadooyinka soo gala degmada buloburte ay ka sameynayeen laamaha ammaanka ee degmada buloburte iyo guud ahaan ciidamada xooga dalka ee halkaasi ku suganba arrimahaasi haddaba si aan wax badan uga ogaano ayaa waxaan la xiriiray oo hadda qadka toos iigu jira gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada buloburte cusmaan geedi cilmi Aan gudoomiye ku-xigeen kusoo dhawow marka hore barnaamijka sahanka ee radio muqdisho dabadeed waxaad nooga warantaa bal adoo ku bilaabaya marka hore howlgalladii soconayay iyo xaaladihii ugu dambeeyey alow gudoomiye
aa mugday waa ku maqlaa waad mahadsan tahay Eh, waxaad marka hore nooga warantaa howlgalladii dhacayay baryahan dambe ee ka soconayay deegaanada hoos yimaada eh, gobolka guud ahaan iyo gaar ahaan degmada buliburte wadooyinka soo gala
Ee, mugday waa mahadsan tahay arrinkaas waa dhacay Ee, haddana weli waa socdaa sidii loogu talagalay uuna u dhacay marka alxamdulilaah wixii la qaba lahay iyo wixii adiga ee, arrimahaas laga geli lahayna waa la galay marka waa nuucaas waxaa jiray warar sheegaya guddoomiye een, ciidamada eh, jabuuti oo hiiraan hiiraan looga yaqaano hiil walaal oo saldhigyo ku lahaa magaalada bulaburde in ay meelaha qaar ka baxeen arrimahaasi maxaa ka jira
mudday warkaas waa waxba kama jiraan waa ku jira kuseentii adiga dadweynaha ama soomaalida marka arrinkaas waxba kama jiraan waa gartay een, howlgallada marka ciidan ee soconayaahi een, ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa hiil walaal ee halkaasi ku sugan si wada jir ah ayay horeyna ugu wadeen haddana u wadaan soo ma aha si fiican si fiican waa gartay nolosha bulaburta iyo een, xaaladda dadweynaha ku nool markaad eegto een, muddo dheer ayay dhibaato qabeen waxaa maragtaasi dhibaato ku hayay een, kooxaha nabadiidka oo meelo badan oo wadooyinka ah xeri jiray bal hadda xaaladdu sidee bay tahay dadkuse noloshooda waa sidee guddoomiye adoo mahadsan
mudday waa sax arrinkaasu muddaba wuu jiray haddana alxamdulilaah ummadda buula burte ilaa toddoba sano ku dhawaaday ku jirtay cunaqabatayntaas de waa nooleedo xag ilaahay ay ka nooleed haddana waa nooshahay taasu noloshu waa nuucaas dhibaatooyin fara badan oo ummadihii leebelkii ugu sarreeyey iyo kii ugu hooseeyey iyo kii dhaxa iskaga daba yimideen oo ummaddu kulli ay seem tahay ama ay wada dhiban tahay waa jiraa marka ay gargaar ay u baahan yihiin arrinkaas waa sax Eh, midda nabadgelyada buula burte waa nabadgelyo nawaaxigeedu wax dhib uu kama jiraan aad iyo aad Eh, intaana waxaa gaarsiiyey ilaahaygi weynaayey ka sokoow Eh, ciidamada ama soomaalida ama hiil walaal ee amisom ama eh, shacabka oo iskaashaday iyo maamulka marka arrinkaasuna nabadgelyada magaaladu aad iyo aad boqol kiiba boqol waayaa la dhihi karaa laakiin noloshu waa iska xun tahay noloshu way iska xun tahay ummadii kulli waa seem
waa gartay eh, dhanka dhanka nolosha ma jiraan maadaama hadda amniga magaalada uu ka soo horeeyey uuna wanaagsan yahay wax hay-ada ah oo ka baxsan hay-adaha dawliga ah oo ka howlgala halkaasi ma jiraan
wallaahi nin yahow waxaan adiga hadda aan qiimo weyn lahayn ayaa jiro hay-addan w s p ngo wakiil uga ahaayo melis la yidhaahdaa adiga xoogaha ugu magaalada meelaha adiga dadka ugu adiga waxa weeye ugu gargaar badnaay kambanigaasaa ahaay ama ngo-gaas laakiin hadda nafteeda fankii xoogaha inuu ka yaraaday aan qiyaasa marka aad iyo aad meeshii ummadda laga soo qaado dad badan ay waxsiin jiray joogaasu laakiin meeshii laga soo qaado dadkii ku noqday ilaa lix bilood aad iyo aad ay noloshu u xun tahay magaalada iyo nawaaxiga mashaariic roob ma jiro roob ma jiro Mm.
adiga waxa weeye wax kaloo hadda nolol oo gargaar u hayadeedna ma jiro mashaariic beero ma waxaa jiraan.
jirtay mashaariic waxaa jirtay ay dowladda federaalka ah iyo maamulka hirshabeelle ay ka hirgeliyeen magaalada oo dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ah sida suuq iyo wa- kawaan iyo wax noocaasa marka no- maxay ka maxay ka bedeleen nolosha markaad eegto mashaariicdii had- hadda hirgalay
iyo mashaariicdaas aada iyo aad waa lagu miirsaday wax badan ay ka bedeleen waayo adiga waxa weeye hadda kasoo qabo aniga aan kula hadlayo maamulkaan ka mid ahay maamulku adiga meelo ku shaqaynaa meelo adiga waxa weeye aada dhibaato badan aan ku qabnay aheyd haddana meelo aada loogu ugu habboon aan ku shaqaynaa inta kale waa lamid sida layrka oo kale sida kawaano kii oo kaleento sida adiga waxa weeye cayaaro oo kaleento adiga aada iyo aad aada iyo aad aada iyo aad waa hawluhu waa lagu miirsaday laakiin waxay kala gaaraan maahan oo wax adiga meel muddo burbursaneed waayo xaalkeeda waa hagaage rajada dadku way fiican tahay mar walba wax wanaagsan ayayna rajaynayaan maamul iyo dadweyneba waxaad iiga warantaa bal rajooyinka hadda mustaqbalka idiin muuqda ee aad isleedihiin waad gaari doontaan goordhow maxaa ugu soo horreeya ad isleedahay maxaase ka mid ah
ilaahay idankii waxaan leenahay rajooyin fiican baa noo muuqdo adiga ugu horeyn ilaahay baa raxmad laga sugaaya ra- raxmaddii way noo dhow doo roobab adiga waxa weye waktiyadiyaa lagu jiraa ugu horeyn midda labaad annagu dadaal badan ayaan ku jirnaaoo sidii ummadaha ummadda looga kor qaadi lahaa nimanka cadowga ah dadaaladeedaan ku jirnaa annaga iyo adiga ciidamada amisoombo ka maamul ahaan iyo ciidamada soomaaliya ninka la yidhaahdo hay-adaha gargaarkana baaq badan aan u dirnay marka waxaan rajaynaynaa in ilaahay idankii ay wax badan u isbedelaan wax badan wax badan dhinaca wada shaqayntiina hirshabeelle sidee bay tahay guddoomiye
aada iyo aad aada iyo aad sidii loogu talagalay waayo aaday u fiican tahay
waa gartay ugu dambeyntii adoo fursaddan radio muqdisho uu ku siiyey warbaahintii qaranka eh, buulaburte iyo hiiraan iyo federaal maxaad soo jeedin lahayd ugu dambeyntii oo aad isleedahay waa looga Hey.
kicin waa- dadkaas waa loogu gargaari karaa waana lagu kicin oo looga kicin karaa cadowga
niga waxaan soo jeedi lahay oo xagga amniga aan u sheegayaa intay qusayso oo dawladda federaalku uu sarreyso isteedka wax allaala iyo wixii adiga waxa weeye cadow soomaaliya ku firaaray Eh, dhinaca jubbooyinka koonfurta waa kasoo wareegeen haduqeyn ha noqoto dagaalo kale ha noqoto gobollada dhexey soo galeen khaasatan hirshabeelle ay soo galeen ugu horeynta bini aadankana waxa ugu muhiimsan waa nabadgelyada ummadaas cadowgu isagu yimide horta waxaan leeyahay laga dulqaado ugu horeyn noloshuna way ka dambaysaa hay-adihii gargaarka iyo raxmaddii ilaahay intaba waa la heli doonaa laakiin waxaa ugu horeyso in cadowga laga dulqaado intaasaan baaq ugu jeedi lahaa aad iyo aadaad u mahadsan tahay dhegaystayaal waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada buulaburde oo ka tirsan gobolka hiiraan ee dhanka siyaasadda iyo amniga mudane cusmaan eh, geedi cilmi oo si toosa isagoo buulaburte ku sugan ii warramayay waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii sahanka raadiyaha ayaad la socotaan qaybihiisii hore waxaanad ka dhageysanaysaan rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegeystayaal markana haddii aanu eegno gobolka gedo ayaa degmooyin iyo tuulooyin fara badan oo hoos yimaadaahi waxaa baryahan laga soo warinayay dhibaatooyin dhanka biyo la-aanta ah iyadoo meelaha qaarna lagu soo waramayo in ay gaartay xaaladdu xaalad lagu tilmaami karo xaalad abaareed arrintaas iyada ah oo dhibaatooyinka dadka kusii kordhinaysa ayaa ay ka dhiidhiyeen eh, dadweyne soomaaliyeed iyo gaar ahaan eh, mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda federaalka ee soomaaliya shir jaraa'id ayay shalay ku qabteen magaalada muqdisho warbaahinta ayay la hadleen waxaanay ku baaqeen in dadkaasi ku dhibaatoonaya meelaha badan eh, degmooyin badan oo ka tirsan iyo deegaano eh, gobolka gada ka tirsani oo ay saameysay dhibaatada abaarta ah ee ka jirta dhulkaasi oo ay biyo la-aantu aadka ugu sii daran tahay in la caawino xildhibaanadaasi oo arrimahaasi ka hadlaya iyo mas-uuliyiintaasi ka tirsan golayaasha dowladda ee hadlayay ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa
qayladhaan ee, soo wajahday ee, gobolka gedo gaar ahaan ee, arrimaha abaaraha xaalad bila-aadanimo ee, oo taabatay dadka deegaanka degan Een, lagaba yaabo dad badan oo shacabka soomaaliyeed inay la socdaan in laga arrinsado Een, xildhibaanada iyo dadka matalo deegaanada iyo dadka communitiga dadka deegaanka isku duuban inay xaalkaas iska weydiiyaan arrintaas iyada ah oo abaartu ay saameysay xilli roobaadkii la dhaafay ee, warihii iyo biyihii iyo ceelashii ee, saameyn ballaaran ku yeelatay Ee, hadda waxaa ugu daran oo saakaba aan ka helayno xogta waxaa weeyaan in biyo la-aan xooggan meesha ka jirto biyo iyo baadba ay saameysay abaartu Ee, meesha xilligii uu roobka di'i jirayna la dhaafay oo xilli roobaadkii asaga ahaa waqtigiisii la gudbay marka in tala laga yeesho ee, baaqna la diro dowladda iyo shicibka ee, ee soomaaliyeedba ee, lala wadaago sida loo wajihi karo arrintan Ee, haddii xaaladda markay taagan tahay wax laga qabtaa hadday gudubto waxqabad waxaa weeye markaas wax tari uu mahayo marka waktigii ee, asaga ahaa oo in wax laga qabta ay ahayd ayay taagan tahay Ee, dowladda soomaaliyeed ee, halkan ee, waa way joogtaa
waa hagaag dhegeystayaal codadkaasi ama codkaasi iyo codad kale oo ka dambeeya oo ka hadlaya arrintaasi abaarta ka jirta gedo iyo sida loogu baahan yahay in loogu gurmado waanu ku soo noqon doonaa dhegeystayaal se haatee qadka hadda waxaa toos ugu jirta een, agaasimaha barnaamijka isxilqaan maryan aadan amiin oo ka hadli doonta sidaanu eh, markaasi een, eh, ka filayno arrimihii isxilqaan ee lagu dhisayey een, goobaha danta guud ee dalka oo aanu ku burburinay dagaaladii iyo dhibaatooyinkii waddanka soo maray iyo halka ay marayaan agaasima marka hore kusoo dhawow barnaamijka sahanka ee radio muqdisho dabadeed noo waran saakay howshu halkay ka socoto iyo cidda wadda saaka oo ka qaybgelaysa aad baan uga xumahay dhegeystayaal qadkaa ka go-ay waanu kusoo noqon doonaa
Adimiyo, ibatiyo, gajiyo harad bana hareerayane. Dhulkeena hooyo, loo hagar baxaba, inaha qabsiraaye. Waa lama huraane,
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkii sahanka ayaad la socotaan radio muqdisho ayaad ka dhageysanaysaan codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegeystayaal markana een agaasimihii ayaan qadka ku soo celiyey waa agaasimaha barnaamijka isxalqaan oo lagu dhisayo goobaha danta guud madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa hore ugu dhawaaqay xukuumadda iyo dadweynaha soomaaliyeed oo iskaashanaya ayaa markaasi hirgelinayay agaasime ku soo dhawow barnaamijka sahanka dabadeed waxaad nooga warantaa maanta halka ay hawshu marayso iyo wasaaradda ka qaybgalaysa
waa ku dhawahay waa mahadsantaha barnaamijka sahanka oo mar walba dadweynaha soomaaliya lagu gaarsiiyo fariimaha degdega ee sahanka ah ee wadanka wax u taraayo soo jeedintiina waa ku mahadsantihin waa fiicanna habar yar maanta bishu waa soddon bisha sagaalaad ayaa dhammaanaysa maanta waxaa noo socda wareegii sagaalaad maalintiisii saddexaad waxaa ku jira wasaaradda beeraha oo aada uga hoo ugu qayb qaadanaysa in shub laga shubayo derbigii madxafka alxamdulilah waa gartay een wareeggii sideedaad goormaa laga yaabaa inuu soo gebagaboobo sidayse u muuqataa howlihii isxilqaan ee soconayay iyo goobihii lagu dhisayey ee danta guud ah oo aan ognahay muddo dheer inay soo soconaysay
halkaas wareeg sideedaad aa dhahda maaha horta waa wareegi sagaalaad een wareegi cafwan sagaalaad cafwan cafwan bilowga cafwan cafwan Mm, no problem marka waa maalintii saddexaad wasaaradaha ayaa maro kaltanka kadibna guddiyada iyo hay-adaha kale oo oo in dowladeeda maro waxaa ku hareer socda maktabadii oo bulshada rayidka nagala qayb gasho degmooyinka gobolka banaadir eh, ururada dhalinyarada ururada haweenka ururada in culamaa udiinka ganacsatada oo qayb ka ah een waxay wareeg walba wuxuu ku wuxuu ku aadan yahay muddo afartan iyo shan cashaa kadib wareega kalaan bilaabnaa jadwalkiisaa sii dhiibnaa halkaas waxaa ka shaqeeya wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo diyaarisay jadwalka shaqeed ee howlaha isxilqaan waxaa nala howlgalo wasaaradda caafimaadka oo bukaanada yaryarka ee kusoo gaara meelahaas dhaawacyada fudfudud daaweyso oo ambalaastoodii iyo daawadoodiiba wasaaradda soo dhiibtay iyo dhakhaatiir ka howlgasha halkan waxaa kaloo toos noola noola shaqeeyo in wasaaradda warfaafinta oo quburo wariyayaala iyo qoraayaala iyo kaamiristayaala ee nala qayb galaan subax kastana isla imaana halkan waxaa kaloo nala shaqeeya wasaaradda howlaha guud oo afar injineer iyo injineerkii agaasimaha u haay oo toos noola soo howlgalaan subax walba ilaa shaqada galabtii ay dhamaato waxay hubiyaan sida dhismaha u socdo waxa noo dhiman waxa naga dhiman iyo howlaha noo dhiman sidii ay noogu fududaa lahaayeen xagga qalabka iyo dayactirka meelayaashaas tirada badan ee dhiseeno alxamdulilah xafiiska ra wasaaraha horboodaya howshaas sidaa og tahayba waxay ku socotaa si fiican tiyaatarkii gebi ahaan dhismihiisa wuu soo gabagaboobay waxaa haray kuraasta iyo qalabeynta in lagu xirxiro howshaas way socotaa waxaan lasoo bandhigi doonaa insha allah markay dhamaato oo xariga laga jaraayo waxaa kale oo albaabadii mutuneelkii iyo irdihii u dhiman yihiin labada dhismo oo kale oo waaweyn taalooyinkeed og tahay in la keenay wadanka oo lasoo farsameeyey siday ahaa jireenna lagu celiyo kala dhow sitmaankan iyo sitmaan ku-xigo haddii ilaaha yaraa oo wacyigelintoodii sidii dadkii a loogu baraarujin lahaa in taalooyinkooda dib loogu sameynayo hadda ay socoto waxaa jiro xarunta xisbigood og tahay waxaa jiro istaadiyo muqdisho waxaa jiro istaal banaadir iyo bankiga dhiigga waa howlo guulo ah oo ay ku tillaabsatay dowladdeena aan leeyahay Al- allaha ka qayrsiiyo insha allah ummadda soomaaliyeedna waxtar u lah waa gartay iskaashi aad u qurux badan oo wasaarada badan ay isugu tageen oo yadidiilo gelinaya shacabka soomaaliyeed ayaa socda howlgal wanaagsanna waa u socdaa oo dhisme marka dad badan baa waxay ka dhararayaan agaasime s- ee goorta la furi doono een, tiyaatarkii oo kale marka een, goormaan rajo ka qabnaa sidee bayse ku socotaa howlaha kale marka laga reebo kala dhow muddo dheer maa haddii ilaaha yaraa oo nool nahay waa la furi doonaa dhalinyaradeenii la dhalay in- qashi kadibna way ogaan doonaan wadanka macaankiisa iyo sharaftiisa iyo dhismayaashiisi danta guud wacyigelintaa loo isticmaali doonaa jaamacadaha ku qalinjibin doono shirarkaa lagu qaban doonaa tababaradaa lagu qaban doonaa rawaayadaha wacyigelintaa lagu qaban waxay noqonay meel bulshada soomaaliyeed ay iska leedahay oo friya oy waxay doonaan ku sameyn karaan oo horumarka dalka ah waxaa ka madaxa een, agaasimamada insha allahu tacaala markii la dhameeyo lama dhararo hooyadu markay uur yeelato sagaal bilood ay cunug wadaysaa marba heer uu gaaraya waa in la sugo waktigii ay dhalayso iyo wiil iyo gabar wuxuu ilaahay siiye waxba yaan la dharanin intaasba ma haysanin inaan wax dhisanna ma haysanin inaan qalabkii lagu dhisaayo niyeysanna ma haysanin maalintaan bilaabeena waraaq iyo waxaan wadanay qalin faaruq ah markii dambena ilaahay yaa keena qalabkii lagu dhisaayo injineeradii dhisaayo iyo xooggii dhisaayo oo ummadda soomaaliyeeda wayna noo dhamaatay yadidiilo weyn ayaa meeshaas ka muuqata yaa nala dhararin aan leeyahay dadweynaha soomaaliyeed dhismuhu ma aha wax fudud oo kusoo boodaa waa wax la rabay io sheeg in aada loo adkeeyo maxaa yeelay guryahan waxay ka dhisnaayeen in irdahooda iyo albaabada iyo daaqadahooda xataa lama mid aha cabirka daaqadaha iyo irdaha hadda wadanka la geliyo waxay ahayd waa loo hagarbaxay dad soomaaliya u hagarbaxay oo ugu hagarbaxay qalab iyo shamiito iyo nooc walba oo markaas meesha annaga waxaa naga go-an oo qorshaheenu yahay irid walba halahay la ekaad inay la ekaato daaqad walba halahay la ekaad inay ekaato taas waxay qaadanaya in la farsameeyo injineerada ku mashquulaan siday intay u cabiraan irdo gacantooda ay ku sameeyeen ay ku heli lahaayeen agaasime waxaa iyana farxad kale ah oo barnaamijkan dadka ee rajadiisa sii weyneynaysa in uu caasimadii ka baxay oo uu gobollada u gudbay een, abuud waa howlahaasaa ka soconaya jawhar howlaha noocaasaa ka soconaya oo isxilqaan ah beledweyne sidoo kale buluburte waan ognahay marka si- xiriirka aad la leedahay gobollada iyo howlahan soconaya waa sidee xiriir fiican aan la leenahay waxaan agaashimihii ka howlgelinaya dowladda dhexe xaggeeda waa- waxaa- waad maqlaysay in jaamacaddii caabud waaq la ballaarinayo isxilqaannimo lagu dhisaayo waad maqlaysay kismaayo inay ka socoto waad maqlaysay cadaado inay ka socoto waad maqlaysay intaad ii sheegtiyo ka badanba waxaa qorshaha noogu jiro mar dhow jaamacadda ummadda inaan dhinacaas in koonfur galbeed ka furno oon ka dhagax dhigno si ummadda ha joogto gobolladaas ay u helaan jaamacad ummadda leedahay oo lacag la-aanna lagu dhigto barfasooro soomaaliyeedna ay dhigayaan wasaaraddana hoos tagto marka waa wax loo baahan yahay waxaan leenahay ii sheeg cid walba ha isku daydo inay iskeed wax u qabsato haddaa iskaa wax u tart naftaada keliya aad iyo iyo ilmahaaga iyo carruurtaada iyo familkaaga xataa wax ay waxtar u tahay marka aad iskaa intaa ishilqaanto aad tiraad meel hebel aan dhisaaya ugu dambayntii annagoo maanka ku hayna een, tusa- ee, tusaalihii madaxweynaha oo ahaa dhismaha dalkaaga ka qayb qaada qof walbow marka talada isxilqaan ee aad soo jeedinaysaan maanta waa mid noocee ah
tala in tala idinkaa noogu filmo habar dadka dhiirigelisiin ani waxaan leeyahay yaan la daali lagama daalo waddankan dhiididkeenna aan ku dhisanno xooggeenna aan ku dhisanno dhaqaalaheenna aan ku dhisanno waa xigmad soomaaliyeed waa xoog soomaaliyeed iyo xoolo soomaaliyeed oo isu tega cidna wax nooma dhisin hay-adna intay hal qol iyo jaranjaro noo dhisto dhowr jeer nama soo kormeerin iskumana kay sawirin ee soomaali maalkeeda iyo muruqeeda iyo maskaxdeeda halkaas ku jiro Aad- soo dhawaadaan leeyahay isku daya inaa wax bilaawdid dhamaystirkana ilaaha laga sugaa aad iyo aada u mahadsantahay agaasimaha barnaamijka mudan, isxilqaan ah, maryan aadan amiin ayay ahayd oo qadka toos iigu iigu warramaysay iyadoo markaasi ku sugan halka ay hadda hawshu ka soconayso magaalada muqdisho ku taalo goobihii danta guud ka mid ah
dalkaaga isilqaan ku dhiso ummad yahay
soomaaliya oo adduunyada u aragnooluna aqoon badani
oo aana dhahay nu aragnee dalkaaga isilqaan ku dhiso ummad yahay
isa ummad yahay dalkaaga isiqaa
dalkaaga isilqaan ku dhiso ummad yahay aboorka baldaya baldaya intaal daradiisa aboorka baldaya baldaya intaal daradiisa
wuxuu ururay isbiirsaday buu duma aqalo loose samaystay maantana ololaha ujeedadu
codsiyo arligooda sugayay oo dhah beeniyo afkaaro xag jiraya gubii ku ambaday intoodii badnayd idlaado waynu argnay dhalintii ummadiyo arligooda sugayay oo dhah beeniyo afkaaro xag jiraya hubii ku ambaday intoodii badnay idlaado waynu aragnay
xaqiiq dhegeystayaal barnaamijkii sahanka ayaa la socotaan Een, waxaa markaasi idinka raaligelinayaa codadkii hadaayay aan idinka kala gooyey ee ku aadanaa mas-uuliyiinta ka tirsan golayaasha dowladda federaalka ee soomaaliya ee shalay waqtigii, warbaahinta la hadlay ee iyagu markaasi asaga codsanayay in la caawino dadweynaha oo soomaaliyeed wax laga qabto ay ama ahayd qoysaska in faraha ay- badan leh ee soomaaliyeed ee ay saamaysay ee abaarta ka dowladda jirta gobolka Soomaaliyeed gedo iyagoo arrimahaasi ka hadlaya deegaanada dhegeysta haddii aan halkeeda iyo idinka sii aan dadka baqaadno communitiga dadka deegaanka isku duuban inay xaalkaas iska weydiiyaan arrintaas iyada ah oo abaartu ay saamaysay xilli roobaadkii la dhaafay ee, warihii iyo biyihii iyo ceelashii ee, saameyn ballaaran ku yeelatay Ee, hadda waxaa ugu daran oo saakaba aan ka helayno xogta waxaa weeyaan in biyo la-aan xooggan meesha ka jirto biyo iyo baadba ay saamaysay abaartu Ee, meesha xilligii uu roobka di'i jirayna la dhaafay oo xilli roobaadkii asaga ahaa waqtigiisii la gudbay marka in tala laga yeesho ee, baaqna la diro dowladda iyo shicibka ee, ee soomaaliyeedba ee, lala wadaago sida loo wajihi karo arrintan Ee, hadde xaaladda markay taagan tahay wax laga qabtaa hadday gudubto waxqabad waxaa weeye markaas wax tari uu mahayo marka waktigii ee, asaga ahaa oo in wax laga qabta ay ahayd ayay taagan tahay Ee, dowladda soomaaliyeed ee, halkan ee, waa way joogtaa wasiiro deegaanka kasoo joodo ayaa joogo oo eh, sida aad arkaysaan eh, halkan eh, nala qaybsanaya arrinta marka waxaan u baahan nahay in si macno leh loo wajaho arrintan sida macnaha leh markaan leenahayna inaan la dhayalsanin dhibaatada shacabkaas hayso loo istaago ee, waxqabad muuqdana la sameeyo waxa ugu horeeyana ay tahayba hadda dhiig joojin in la sameeyo biyo dhaamin laga bilaabo Ee, qof kasta ee, hadday ee, oo mas-uul ah ama ee, ee, shacab ah in deegaankaasba ha u ba- ha kasoo jeeda hadduu ee, ee, ee, ay ahaataba eh, inuu ee, hawshaas ayada ah ee, waxqabadkeeda uu uu- u istaago mas-uuliyad weyna la iska saarto Ee, deegaankan jaaliyadihiisa ee, ku nool dibadaha inay kasoo qayb qaataan oo ay ee, hadda ee, ee, ay ee, ka warhayaan qaarkoodba nala soo xiriireen arrinkaas isagaan iskugu nimaanay waxaan ee, u baahan nahay in ee, hawshaas ayada ah ficil adag aan ka qaadano inaan ummadda soomaaliyeed iyo iyo dadka ee, khayrka jecelna aan la wadaagno kadibna aan shaqo bilowno ka shaqayno arrintaas iyada ah aan garab istaagno shacabkaas isaga ah oo dhibaataysan marka hore waxaan ilaahay ka baryaynaa in ummaddan u naxariisto oo roob iyo barwaaqo inuu u keeno wax la baryo ilaaha ugu weyn asaan ummaddaa dhibka ka saari kara binaadin la baryay meelna nama geynayso ilaah waxaan ka baryaynaa in maaragtay ummaddan dhibaatada colaada iyo dhibka inuu kas- ka saaro tan labaad een, waxaan rabnaa inaan halkan aan baaq uga jeedino hay-adaha kuwa biyaha ka shaqeeya kuwa biyaha maamula iyo kuwa kale oo militariumka kale ah in ay gargaar deg dega la gaaraan een, goboladan saddexda ah gaar ahaan gobolkan gedo oo hadda dhibaatadiisa mar walba na soo gaarayso dowladda federaalka ah madaxweynaha ra-iisul wasaaraha dhammaan guddoomiyaha baarlamanka dhammaan xukuumadda oo dhan ummadda markay soo barakacdo oo meelihii ay degenayd ay kasoo barakacdo oo xariir la geliyo oo lacag e v c loo tuurtuuro haddii la rabo waa goonigeedii ummaddan in ay baaba-ayso oo xeryaha in xeriir dhammaanteen aan wada gelayno waa goonigeedii laakiin dadka intaysan xeryaha kasoo bixin meesha ay joogaan in wax loogu qabtaa wanaagsan waxaan rabnaa in ummaddan loo istaago oo maanta abaarihii ku dheeraay biyo la-aanta ay jirto wasaaradda tamartiya biyaha wax badan oo ay qaban karta ma laha laakiin qorshe ayaa noo qorshaysan oo aan rabnay inaan inaan inaan maaragtay oo bi- biyaha xaggiisii ah wixii karaankeenii ah laakiin waad garanaysaan maanta awoodda wasaaradda ay leedahay waxaan hay-adaha biyaha maamulo aan maaragtay ugu baaqaynaa in ay gobolkan iyo gobollada kale oo dhibaatada ka taagan in ay maaragtay ay ay ay ay ay si degdega wax ugu qabtaan waayo lacagta biyaha ku baxdo oo dalkan oo la keeno lacag aada u tiro badan waaye kumana baxdo meeshii loogu talagalay marka dowladdana waxaa laga rabaa in lagu dabagalo hay-adahan biyaha maamulo sida qaldanna ku maamulo in lagu dabagalo naftigii baa u baahan tahay marka annaga waxaan baaq u jeedinaynaa dhammaan hay-adaha humanitariumki iyo kuwa biyaha dhammaantood waxaan baaq u jeedinaa in gobolkan dhibaatada ka taagan oo hadda masaaka saakadan ah oo meelihii ugu dambeeyay warihii biyaha ka dhammaadeen ceelashii biyihii yaraa ku hareen ay ay isbedeleen oo nooc kale ay noqdeen oo aan la cabi karin oo dhibaataya cudur hadda ka dilaaci rabo ayaan rabnaa in si degdeg ah wax loogu qabto waxaan marka hore salaamayaa wasiirada xildhibaanada saaxiibadey warbaahinta ee ummadda soomaaliya meel kasta meel allaha meesha joogaanba waxaa jirta cabasho aada iyo aada u weyn oo nooga timid gobolka gado taasoo ah biyo la-aan iyo cuno la-aan taasoo saameysay shacabka ku nool guud ahaan gobolka gado oo biyo la-aanta iyo abaaraha oo ay u- ay ugu badan tahay qax taasoo ka dambeysay duqeymihii faraha badnaay oo ka dhacay gobolka sababtayna eh, dhimasho dunya dad iyo iyo qax eh, ka baxsan eh, bilaadinimada waxaan ka codsanayaa hay-adaha xaqool insaanka kuwa bini-aadinimada ka shaqeeya dhammaan beesha caalamka inay gargaar deg deg siiyaan dadka ummadda soomaaliyeed oo meesha ku ku dhiban Eh, dhinaca kale dowladda federaalka ah waxaan baaq ugu dirayaa in wasaaradda u xil saaran xa- eh, bili-aadinimada ay u dirta gobolka si ay u tagaan una soo xaqiijiyaan dhibaatada ka jirta meesha jubbada dhexe ee gado jubbada dhexe dowlad jubbada dhexe dowlad ma maamulshaba tan hoosena madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha way boqdeen balse gobolka gado oo ah gobolka keli oo laba wadan oo waaweyn oo dareys la ah soodin uguna dhib badan oo xagga duqey- duqeymaha ugu dhib badan abaaraha markay timaadaan ugu dhib badan uguna resource badan abaaradana ugu badan tahay yaa wuxuu baahi weyn u qabaa laga bilaabo 2017 february maalinta dowladdan soomaaliyeed ay caga dhigatay ilaa haddeer waxay sugayaan dowladda soomaaliyeed inay tagto amay aragto amay arkaan oy indhahooda ku arkaan oo baahi u qabaan waxaan u dirayaa baaq qaasatan dowladda federaalka ee mas-uuliyiinta ee sarsara madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyagoo mahadsan inay shacabka soomaaliyeed dowladdaas ay sugayaan maalintii la doortay ilaa haddeer inay korgeeyaan muuqaalkooda si ay u dareemaan dad waxaan kusoo gabagabeynayaa guud ahaan gaar ahaan do- dadka ummadda soomaaliyeed oo degan gobolka gado in waxaan meeshaan isugu nimid waxaa weeyo sida khiyaartii ugu horreysayba ay u sheegeen waxaa weeyo gobolka gado oo ka mid ah qayb ka mid ah juba eh, jubbaland Eh, ahna gobolka ugu ballaaran oo aada u baahsan Eh, xuduudda ugu dheerna la leh etoobiya iyo kenyaba la leh etoobiyana la leh kenyana xuduudda ugu dheer oo soomaaliya la wadaagta la leh Eh, deegaanada xigo bartamaha iyo eh, dhanka fog oo xuduudada xigo abaarta aad bay u saamaysay si aadahay u saamaysay Eh, waktigii roobka sidii khiyaartii iga horreysay bay u sheegeen waa la soo dhaafay hadda bishaan soo dhaa bishaan hadda aan ku jirno aakhirkeeda ma u malayna berri ka dhiman tahay ilaa shan iyo tobankeeda iyo ilaa iyo dhowr iyo tobankeeda waxaa la saadaalin hayay inuu waqtigii roobka yahay Eh, roobkii horena waa yaraa sanadkii hore dhibaatada culus oo hadda jirta marka waxaa weeye waxaa bilowday xoolihii inay eh, biyo la-aan iyo baad la-aanbo la dhindhinteen oo la dhiman hayaan haddana waxaa la gaaray dadkii oo soo barakacay oo deegaanadii iyo meeshii xoolaha iyo joogan kasoo ba- eh, kasoo ah, barakacay biyo la-aan daraaddeed iyo baad la-aanbo inay bilaabe bilaabatay dhimasho waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka ee soomaaliya eh, gurmad deg dega inta tabarteeda ah wixii awooda inaan laga haqran iyo sida ugu dhaqso badan waxaa kaloo ugu baaqaynaa beesha caalamka hay-adaha samafalka arrinta iyada ah in la ballaariyo oo la gaarsiiyo eh, siday ugu gurman lahaayeen oo deg deg haddii loo baahdo hataa eh, hawada looga soo looga soo daadiyo dadkaas meelaha qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan airborno lahayn dariiqyo loo maro inaysan lahayn oo wax lagu kala gudbiyo laakiin haddii ay jirto kalsooni iyo niyadsami siyaalo badan baa dadka wax lagu gaarsiin karaa marka eh, waxaan eh, taas ka rajaynaynaa marka gurmadka hay-adaha samafalka ah inaan waqti ku lumin oo haddii maalintii la- maalintii la dhaafoba waxaa dhici karto inay dad sii dam- dhintaan oo dad sii tabaaleysan ay sii eh, soo meel soo gaari waayaan meelaha wax lagu siin lahaa Eh, waxaan kale oo aada iyo aad u kabahayaa xildhibaanka iga horreeyey oo sheegay gobolkaas waa gobol baahsan eh, ballaaranna dowladdana inta badan bo sideedaba marka aysan hadda jirin tabaalo tan oo kale ay dhibaatadan aysan jirin
waa hagaag dhegaystayaal xubnihii u dambeeyey ee barnaamijka ayaanu soo gaarnay markana haddii aan eegno xubintii wararkii ciyaaraha kuwooda u dambeeyey waxaa weeyaan maanta ciyaar ka tirsan horyaalka wadanka ingiriiska oo ciyaarta loo yaqaana ah ciyaarta maalinta isniinta ama monday match ayaa maanta la ciyaari doonaa ama ciyaawa fiidkii ku aadan waxaana markaasi ishaleeli doona kooxaha eh, manchester united oo garoonkeeda old trafford ku qaabili doonta kooxda arsenal waa ciyaar adag runaaantii bal eh, labada dhinacna waxaa loo rajeynaya mid walba eh, waxa uu ku bilowday si dalaadhacid ah waxaana ay rajeynayaan koox walba in ay guuleysato ciyaartaasina caawa fiidkii ayay dhici doontaa tobanka markay tahay afrikada bari Eh, dhinaca haddii aan eegno xubintii ganacsiga qaali xasan cabdi ayaa ila joogta oo barnaamijkana maanta soo saartay bal xubintii ganacsiga iyo khadiija qaali xasan cabdi aan ku soo dhoweeyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdi nuur mude alcadaala Een, xubinta ee ganacsiga ee barnaamijka sahanka raadiyaha ee alaaba een cabdinuur waxaan kusoo qaadanaa dhaqdhaqyada ganacsi ee ka jira guud ahaanba gobolada dalka inagoo diirada saarno si aynu wax badan u ogaano dhaqyada ganacsiga ka jira halkaasi ayaynu warbixino ku aadan arrimahaasi aynu la yeelanaa qaar kamida ganacsada soomaaliyeed si aynu kaga wareysano iminka ganacsiga halka uu maraya iyo weliba horumarka la taaban karo Een, cabdinuur oo markii aan fiirino ee guud ahaan gobolkan banaadir ayaa iminka waxaa ka socda horumar dhanka ganacsiga ay ku tallaabsanayaan ganacsada soomaaliyeed si ganacsi ahaan ay ugu faa'iidaystaan ee goobo badan oo ganacsi oo horle ayaa waxaa lagu soo eh, kordhiyey ee gobolka banaadir oo aan hore lagu aqoon ganacsigooda ee sida subermarketyada iyo weliba goobo kaleeto oo caan ka ah oo dadka horey ee alaabaha ay dibadaha ka dalba jireen laakiin iminka een loogu keena dalkooda hooyo si ay ganacsi ahaan uga faa'iidaystaan ganacsada ayaa markaa la sheekaystay waxay kuu sheegayaan in dhanka horumarka ay ka gaareen ganacsi aad u ballaaran iminkana ay ku guda jiraan sidii ay u horumarin lahaayeen ganacsiga een ka jira guud ahaan gobolada dalka gaar ahaan ee gobolkan banaadir ee qaar ka mid a goobahaasi oo aan soo booqday si aan u ogaado ganacsiga ka jira halkaasi ayaa ganacsatadu waxay kuu sheegayaan markii aad la sheekaysto in ganacsiga uu haatan yahay mid aad u wanaagsan markii loo fiiriyo bilihii ayna ka gu- gudubnay taasi oo ay ku aaneynayaan in dadku ay iibsanayaan agabyada ay u baahan yihiin ay ka- la soo xiriirayaan iminka iyadoo een haatan ee dadku ay ganacsigan loo bedelay qaab ee email ahaana oo aad arkayso in ha- online ah baraha bulshada lasoo dhigayo si adigoo gurigaaga joogto lagu fududaynayo in lagu keeno goob walba oo aad ku sugan tahay si ganacsi ahaan ayagana ugu faa'iidaystaan dadkana ay u sahlaan aad iyo aad ayay u mahadsan tahay khadiija xasan cab- Khadi- khadiija qaali xasan cabdi ayay ahayd oo markaasi een, xubintii ganacsiga ee barnaamijka noo soo gudbinaysay qaybihii dambeeyey ee aynu soo gaarnay markan Een, barnaamijkii sahankana maanta intaa ayaan kusoo gabagabaynayna dhegeystayaal qaali xasan cabdi aad soo saartay sidaad maqlayseen Eh, waxaa farsameynaysay sawde cabdinuur anna waa idinla socodsiinayey intaan barnaamijkan oo kale dib ugu kulmi doono khiyaarey waxaan idinku dhaafaynaa codkaasi ama muusig maraha muusigaas idin soo gaaraya iyo farsamayaqaanad sawda kulan tan iyo kulan dambe nabadgelyona